halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adanku su'aalni satirow ilaahow adanku su'aalni safarka kulibana samaha masiixoon sabilahaynaga yee
mar kale ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaana aanu caaway mar kale idin bilaabi doonaa barnaamijkii taxanaha ahaa oo aad jeclaydeen ee dhexmarka kitaabka quduuska waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa hore idinku sii wadaynaa mawduucyadii kala duwanaa ee aynu kaga hadlaynay cutubka laba iyo tobanaad waxaana laynagu hoga tusaalaynayaa sida aynu ugu baahan nahay canaanashada oo qoruhu wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda toddobaad u adkaysta edbinta ilaah wuxuu idinla macaamiloodaa sida wiilal oo kale waayo waa wiilkee kan aannu aabbihii edbin dhegaystayaal markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay faalladii aynu ka bixinnay aayadda kow iyo tobanaad ee cutubka laba iyo tobanaad markaasoo uu lahaa qoruhu warqadda cibraaniyada sida tan edbinina wakhtiga la joogo uma eka kan lagu farxo laakiin waxay u eg tahay mid caloolxumo leh laakiin dabeeto waxay kuwii lagu edbiyey u dhashaa midho nabad iyo xaqnimo ah haddaba inkastoo aanay cidi ku raaxaysanaynin karbaashidda ama canaanashada ugu dambaynta waxay inoo dhalaysaa midho nabad iyo xaqnimo laga helo marka waa inaad maanka ku haysaa in ilaah aannu sabab la'aan ku anshixinaynin ama ku ciqaabaynin marka ma ahan markii ilaah uu ku anshixiyo inaad wanaag dareemayso wakhti dabadii oo markii caafimaad darro lagugu anshixiyana aad caafimaadka ka mahadcelinayso wakhti dabadii haddaba mar waliba anshixinta ilaah waxaa ku jirta asbaab wanaagsan markaa taasi maanka ku haysa dhegaystow haddaba sidee baad kaga jawaabtaa adigu anshixinta ilaah afar siyaabood bay dadku anshixinta ilaah kaga jawaabaan markaan eegno anshixinta ku qoran cutubkan waxaan doonayaa inaan markaasi afartaasi siyaabood ee dadku ay ugu jawaabaan xiisadahooda sida tan soo socota idinku kala dhigo waxaana ay kala yihiin kow waxaa aayadda shanaad ee cutubka laba iyo tobanaad laynoogu sheegayaa oo qoruhu uu leeyahay waxaad ilowdeen waana idinla hadasha sida wiilal oo kale wiilkaygiiyow ha fududaysan rabbiga edbintiisa hana itaalbeelin kolkuu ku canaanto haddaba markii aynu aayaddaasi u fiirsanno ee canaantu ay ina saaran tahay ayaannu ugu horrayntana nacaynaa canaantaasi ina saaran mararka qaarkood waxay kuula muuqanaysaa wax fudud waxaadna is odhanaysaa qof walibaa wuu dhibtoonayaa markaana adigu dadka kama duwanid waxaanad garan waayaysaa in aabbahaga jannada ku jira uu ku canaananayo oo waxaad markaasi seegaysaa ama seeraynaysaa farriintiisa labo waxaa marka laynagu waaninayaa inaynan itaal beelin kolkuu ina canaanto waayo waxaa jira kuwa si xun uga jawaaba canaanashada oo sida carruur oo kale aan garanin in la canaananayo waxay leeyihiin maxaa sidan la iigu silcinayaa miyaanan ku soconin nolol masiixinimo waxaan u adeegay ilaah oo waxa kanina haatan way igu dhaceen marka dhanka kale laga eego masiixiyiintaas oo kale way itaal beelayaan kolkii ilaah uu canaanto oo qoruhu wuu ka sii digayaa oo wuxuu leeyahay hana itaal beelin kolkuu ku canaanto sida ku qoran aayadda shanaad haddaba waxaa laga yaabaa inaad la bukato cudurro laakiin aanay hawshaada kaa istaajin laakiin haddii aad hareerahaaga eegto waxaad arkaysaa dad sannado sariir jiifay laakiin haddana ilaah ku kalsoon waxay kuwaasi bukaanka ah ee masiixiyiinta ah ku barayaan cashar lama ilaawaan ah markii ay kaaga sheekeeyaan sida loo naafeeyey iyo sida ay u ogsoon yihiin in la imtixaamayo waxaanan idinku leeyahay way ku guulaysteen rumaysadkoodii ay ilaah ku qabeen waxaa mararka qaar ka daawan kartaa telefishinnada kuwo badan oo si mucjiso ah loo badbaadiyey kuwa guusha helaya waa kumanaanka qof ee cusbitaallada yaalla ee haddana aan dayrin masiixa waayo iyaga waxaa adkaynaya masiixa oo ay si aan kala go' lahayn ugu xidhan yihiin waxaanay kuwaasi leeyihiin rumaysad ka badan kuwa mucjisooyinka lagu daaweeyey waayo iyaga waxaa had iyo goorba xoojinaya rumaysadka ay ilaah ku qabaan saddex weli waxaannu ku jirnaa sida qofka caadiga ah uu uga jawaabo mixnooyinka qabsade ah waxaa aayadda toddobaad ee cutubkan laba iyo tobanaad laynoogu sheegayaa oo qoruhu uu leeyahay u adkaysta edbinta ilaah wuxuu idinla macaamiloodaa sida wiilal oo kale waayo waa wiilke kan aannu aabbihii edbin haddaba waxaa jira kuwa si xun u tarjumanaya aayaddan iyaga ayaa cagahooda ku doonanaya dhibaato oo waxay dabeetana leeyihiin waxaynu u adkaysanaynaa jarribaadda iyo xanuunka innahaya waa sida kuwa indhasarcaadka sameeya oo mararka qaarkood ku jiifta loox musmaar lagu taxay xanuunka waa mid ay iyagu doonteen xitaa haddii dhaawac uu soo gaaro waxaana ay leeyihiin markii dhibaatadii ay cagahooda ku soo doonteen agagaarahooda uu ka holco waxa kan ilaah baa inagu imtixaamaya waxaa la mid ah nin miskiin ah oo aan waxba haysan oo doonayo inuu laba naag guursado markii dhibaatadu ay ku sii xumaato oo uu arko in ilmaha uu dhalay aanay waxbarasho iyo daryeel ay u baahan yihiin aanay ka heli karin isaga ayuu leeyahay ilaah baa keenay mixnada waana inaan raalli ku ahaanno hase yeeshee isagaa lugihiisa ku doontay waayo ilaah kuma odhan raaxayso oo markii xaalka uu xumaadana magacayga soo qaad oo aniga igu marmarsiiyo waa wax dadku ay ku doontaan lugahooda oo haddii ay ka fakaraan oy isticmaalaan xikmadda ilaah uu siiyey waxay u badan tahay inay ka baxsan lahaayeen dhibaatooyin fara badan oo noloshooda la soo gudboonaanaysa qaarkooda masiixiyiinta ah ayaa aad u jecel aayaddan markii dhib ay cagahooda ku raadsadeen uu daaneeyo haddii dhibaato ay kaala soo gudboonaato wax adigu aad cagahaaga ku raadsatay iska adkayso laakiin had iyo goorba ha ganuunicin oo dadkana ha ku eedaynin dhibaatooyinka adigu aad faraha la gashay hana uga dhigin in ilaah dhibaatida uu ku geliyey afar waxaa qoruhu uu leeyahay sida ku qoran aayadda kow iyo tobanaad ee cutubkan laba-iyo tobanaad sida tan edbinina wakhtiga la joogo uma eka mid lagu farxo laakiin waxay u eg tahay mid caloolxumo leh laakiin dabeeto waxay kuwii lagu edbiyey u dhashaa midho nabad iyo xaqnimo leh miyaa haddaba lagu layliyey iyadoo dhibaato dusha kaa saaran tahay haddii dhibaato si kediis ah ay kugu timaado waxaa lagaa doonayaa intaadan si dhaqsiya leh u jawaabin marka hore ilaah ka fakar oo isaga salaad la hor dhimow oo welibana nafsadaada kor ha ugu qaadin waxyaabo khiyaali ah oo aan soconaynin waa inaad nafta xakamaysaa oo aadan ku maaweelinin wax aan soconaynin oo khayrilcaadi ah bawlos oo arrinkaas isaga ah ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka sagaalaad aayadda toddoba iyo labaatanaad sida tan laakiin jirkaygaan dhibaa oon addoon ka dhigaa si markaan qaar kale injiilka ku wacdiyo aan qudhayda lay diidin haddaba rasuul bawlos wuxuu muujiyey ad adeeg oo jirka uma uusan dhicin waayo rasuul bawlos ma doonaynin inuu ilaah ka hor muuqdo uu ilaah raalli ka noqon waayo saaxib cid waliba ee aad tahay iyo meel waliba ee aad ku nooshahayba waxaa lagaa doonayaa inaad muujiso taxaddar dheeraad ah wax waliba ee aad samaynayso waana in waxaasu ay noqdaan wax ilaah horti ku wanaagsan oo aan kugu noqonaynin nacasnimo ugu dambaynta waxaa lagaa doonayaa in wax waliba oo ku hor yimaada aad su'aalo iska weyddiiso oo wixii ilaah uu kuu sameeyana ma ahan in lagugu sameeyey inaad dadka kale adigu wax dheer tahay laakiin ilaah baa ku naxariistay haddii mixno ay ina qabsato waxaa loo baahan yahay inaynu ilaah horgeyno iyadoo aynan ka badbadinin xal baa dhibaatadaadu ay yeelanaysaa ama ilaah baa ku adkaynaya oo wax kugu dhacaya ma lahan dhibaatida waxaa keenaya sida badan qab iyo kibir inagu jira oo waxay inala noqonaysaa in ilaah aannu inaga maarmin marka ilaah wuxuu bilaabayaa inuu si toos ah inoola hadlo oo uu inagu yidhaahdo miyaadan ogeyn inaad ka mid tahay mu'miniintayda oo miyaadan ogeyn in hawshan aad ii waddo ay socon jirtay intaadan dunida imaan adiga yaa hawshan ii wadi jiray adiga hortaa markaasaa indhahagu ay furmayaan waxaadna bilaabaysaa haddii in yar oo xigmadi ah ay kugu dambayso inaadan ilaah hawsha aad u qabanayso aawgeed aadan shuruudo ku xidhin waxaad la mid tahay dadka kale oo haddii dhibaato ay ku qabsatana iyaga waxba ma dhaantid waayo masiixiyiin badan ayaa dunida guudkeeda ku silcaysa xaaladda markaa aad ku jirto uga mahad celi isla sida kuwa adiga heer ahaan ama darajo ahaan kaa hooseeya ay ilaah ugu xamdi naqaan inkastoo ay dhibtoonayaan oo qaarkood ay qabaan cudurro aan dhammaan waxaana la doonayaa oo kale inaad dersiyada uu ku siinayo aad wax ka barato oo aadan noqon mid dhoohan oo aanay xikmaddiisu isa soo taraynin had iyo goorba waa in xikmaddaadu ay xoogaysato oy korto maalinba maalinta ka dambaysa waana in rumaysadkaaguna oo sii xoogaysto oo laga arko noloshaada waana in waxyaabaha aanshixinta ah ee inagu dhacayana aynu wax ka baranno intaynaan lugaha la gelin xaaladda hoos ku qoran ee qoruhu uu inala wadaagayo sida ku qoran aayadda laba-iyo tobanaad ee isla cutubka laba-iyo tobanaad waxaana qoriinku uu leeyahay sida tan sidaas daraaddeed xoogeeya gacmaha taagta daran iyo jilbaha tabarta yar ma aha nolol masiixinimo inaad mar waliba dood joogto ah qabto markii qof uu ku weyddiiyo inaad dhibaataysan tahay iyo in kale waxaa kuu wanaagsan inaad kala hadasho umuurahaaga wanaagsan laakiin dhibaatooyinkaaga aad ilaah u bandhigto mar waliba qofka ceenkaas oo kale ah waa kan qoraha warqaddu uu ka dardaarmayo sida ku qoran aayadda laba-iyo tobanaad markaasoo uu leeyahay sidaas daraaddeed xoogeeya gacmaha taagta daran iyo jilbaha tabarta yar kuwaas oo kale waxa ay u baahan yihiin in loo noxo welibana sida aad dhibaatooyinka uga adkaanayso waxay ka imaanaysaa ilaah oo xooggaaguna wuxuu ku imaanayaa rumaysadka iyo rajada iyo kalsoonida aad ilaah ku qabto hana iloobin in casharka xagga rabbiga kaaga imaanaya uu yahay mid adiga wax lagugu barayo oo nasadaada lagu xoogaynayo welibana ilaah salaad ku weydii waxa dhibaatadaadu ay tahay waxaana suuragal ah in ilaah uu kuu muujiyo haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubkan laba iyo tobanaad ayaannu iminkana idin akhriyaynaa isla baalka saddex boqol shan iyo sagaashan ee axdiga cusub aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoruhu uu leeyahay sida tan iyadoo ruuxa quduuska ah uu ilaah ka dul hadlayo ayuu odhanayaa qoruhu sida tan cagihiinna waddooyin toosan u sameeya si aan curyaanku u murkacan laakiin u bogsado waxaad haddaba mooddaa haddii aan warka oogta ka caddeeyo inaanan fahmin waxa qoraha uu uga gol leeyahay waa inaan waddo toosan ku soconno bal aan idiin su'aale ma wuxuu la jeedaa inaynan goosgoos noqonin oo waddada aan maraynana ay u caddaato kuwa aan tabarta lahayn oo rumaysadkooduna yar yahay ee masiixiyiinta ah mise waxaa loola jeedaa inaynan nolosha masiixinimada dabacsanaan ka muujinin si aynan ugu muuqanin curyaamo marna kufa marna kaca waxaa haddaba jira masiixiyiin xagga rumaysadka iyo garaadkaba ka hooseeya oo mar waliba dacwoonaya oo dadka eedaynaya kuwaasuna cidna uma markhaati furaan oo waxay iyaguna iskula muuqdaan sida inay yihiin kuwii ilaah raalli uu ka noqday oo dadka ka wanaagsan weli waxaannu ku jirnaa cutubkii laba iyo tobanaad waxaanan u soo leexanaynaa aayadda afar iyo tobanaad oo wuxuu qoraha warqadda cibraaniyadu leeyahay sida tan nabad kula dadaala dadka oo dhan iyo quduusnaanta aan la'aanteed ninna rabbiga arki doonin waxaa halkan laynoogu boorinayaa inaynu dadka oo dhan la heshiinno waana kuwa adiga doonaya inay kula nabdaan ama kula nabadda ah waana kuwa masiixiyiinta ah oo dhan waa in haddaba waanada la dhaqangeliyaa oo laga dhigaa mid caalami ah oo dadkayaga oo dhan loogu qoro loox weyn oo la mid ah tabeelayaashii wakhtigii shuuciyadda si nabaddu ay ugu badato dadka dhexdiisa welibana waa in kuwa masiixiyiinta ah lagu adkeeyo inay ordaan orodka masiixinimo ee laga doonayo waxaa loola jeedaa inay ka midho dhaliyaan noloshooda masiixinimo oo kuwa la jooga balse tabarta yar ee aan awoodin inay ku socdaan nolosha masiixinimada ay tusaale ugu noqdaan bal aan su'aal idin weydiiye waa kuwe kuwa tabarta daran ee aan ku socon karin nolosha masiixinimada haddii aan kaaga jawaabo waa qof waliba ee ay ku adag tahay inuu la saanqaado nolosha cusub ee uu ku helay ciise masiix waxaa jira dad badan oo markii ay masiixa soo raacaan kadib aan noloshooda laga helaynin horumar dheeraad ah oo wanaaggoodana u muujiyaan kuwa hareer jooga waxaaba ku adkaanaya inay ka lugbaxaan noloshii hore ee marqaanka iyo busaaradda oo waxaaba maqlaysaa qaarkood iyagoo haashka kala qaadanaya marka nolosha masiixinimaduna waa mid ka duwan tii hore ee aynu haashka kala qaadanaynay ilaan waxba laysma siiyo noloshii hore ah ninkii aad maanta wax siiso berri ayaad ka doonaysaa adigana markaaga oo kii haash maanta kaa qaatana waa inaad berri siiso oo waa sharciga fuumatoorayaasha ama sigaaryacabka markiise aad masiixi tahay wixii dadka aad u qabato ka dhowrimaysid inay kuu soo magaan oo taas waa mamnuuc waxaa qofka cusub ee masiixiga ah loo muujinayaa in masiixu uu ku filan yahay oo qaad kamri iyo sigaarba aanay u baahanaynin haddii masiixa ay dhab ahaan u qaabilaan dadka qaarkood markii ay helaan masiixa wax kastoo kale way iska ilaawaan qaarna weli noloshii hore ayaa jiidata oo saaxiibadii hore ee aan masiixiyiinta ahaynna kama maarmaan kuwaas oo kale weeye kuwa leh gacmaha taagta daran iyo jilbaha tabarta yar weli haddaba waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal fasiraaddii aayadda afar iyo tobanaade wuxuu qoruhu leeyahay iyo quduusnaanta aan la'aanteed ninna rabbiga arki doonin haddii taasu haddaba ay ka micno tahay inaan lahaado quduusnimo suuragal iima noqonayso waayo melihi quduusnimo ii gaar ah aniga qudhayda hase yeeshee waxaan leeyahay nabadda ilaah ee lagu helo sayidkeenna ciise masiix sida rasuul bawlos uu inagu hoga tusaalaynayo warqaddii reer rooma cutubka shanaad aayadda koowaad markaasoo uu lahaa sidaas daraaddeed innagoo xaq laynagaga dhigay rumaysad nabad baynu xaggii ilaah ku haysannaa rabbigeenna ciise masiix haddaba haddii anigu aan quduusnaan leeyahay isaga ayaa quduus iga dhigay oo ciise masiix ayaa xaqnimadayda ah haddii aan hor imaado quduusnimadiisa waxaa ugu wacan in masiixu aniga ii dhintay taasina waa dhiirigelin saaxiib waana waxaa iga dhigaya inaan ka qayb qaato tartanka masiixinimada ee hor yaalla haddaan markaasi dhegaystayaal maaddadii kore ee ahayd in rumaystayaashu ay tartan ku jiraan iyo weliba loolan kaga imaanaya kuwa masiixa neceb halkaasi kaga baxno ayaannu iminkana u soo leexanaynaa maaddada kale ee ah cawaaqibka daran ee lagu sheegay inkiraadda masiixa si markaasi arrinkaasi isaga ah aynu wax uga ogaanno ayaa waxaa habboon inaynu isla eegno cutubka laba-iyo tobanaad aayadda shan iyo tobanaad ee baalka saddex boqol shan iyo sagaashan ee axdiga cusub waxaana qorniinka uu inagu leeyahay sida tan fiiro u yeesha si aan ninna u gaari waayin nimcada ilaah waaba intaasoo xidid qaraari uu soo baxaa uu idin dhibaa oo qaar badanu ku nijaasoobaane waxaa qorriinku uu inagu leeyahay fiiro u yeesha waa inaan iska tijaabinno oon iska imtixaanno waxyaabaha ina dabri kara oo ina seejin kara inaynu nimcada ilaah ka gaabinno wuxuu qoruhu horay inoogu soo sheegay inaynu masiixa indhaha ku hayno markaasoo uu lahaa sida ku qoran aayadda labaad ee cutubkan laba-iyo tobanaad waxaana qoran innagoo fiirinayna ciise oo ah bilaabaha iyo dhammeeyaha rumaysadkeenna kii farxaddii hortiil daraaddeed u adkaystay iskutallaabta isagoo fududaysanaya ceebta oo fadhiistay midigta carshiga ilaah waxaannu eegaynaa masiixa si aynaan uga turoonturoonin nimcada oo wuxuu iminka qoruhu leeyahay si aan ninna u gaari waayin nimcada ilaah waa taas tan aynu fiirada u yeelanayno maxaynu fiiro u yeelanaynaa waxaynu fiiro u yeelanaynaa si aan ninna u gaari waayin nimcada ilaah ha yeeshee iminka laga hadli maayo in qof rumaysadkiisii dib uu uga noqdo waxaase laga hadlayaa in qof rumaysadkii uu ka gaabiyo waxaana la doonayaa in qofka masiixiga ah uu indhaha ku hayo masiixa laakiin ma ahan inuu dad indhaha ku hayo haddii qofka uu ku guuldarraysto inuu masiixa xagsado wuxuu gaarayaa heer uu seego nimcadii ilaah ilaah wuxuu inoo hayaa nimco aan xisaab lahayn haddaba oo hodan buu ka yahay nimcada wuxuuna doonayaa inuu mu'miniintiisa ama carruurtiisu ay lahaadaan nimcadiisa oo welibana ay hodanka ahaadaan welibana ilaah wuu karaa taas oo wuu ina awoodsiinayaa masiixa ayaa wuxuu bixiyey ciqaabtii dembiyadeennu ay lahaayeen oo ilaahna naxariista iyo nimcadaba hodan buu ka yahay oo wuu ina solonsiinayaa nimcadiisa dhibaatadu waxay tahay in kuwo badan oo innaga ah inaan nimcadiisa u nimid balse sidaad arkayso waxaa iminka laga hadlayaa xaqaa'iq aan daboolayn iyo wax adiga qudhaaduba aad heli karto waana inaad gargaarka eebbe ku hesho nimcada masiixa ee lagu helo rumaysadka oo waa waxa warqaddan cibraaniyadu ay adkaynaysay ilaa markii aannu soo bilownay miyaad haddaba adiga maanta masiixa u timid saaxiibkayaga qaaliga ahow miyaad ku soo dhowaatay oo aad ula hadashay sida mid uu ula hadlo aabbihiis waxaan kugu leeyahay masiixa dhibaatooyinkaaga kala hadal oo u sheeg inaad nimcadiisa u baahan tahay innaga oo dhan waxaynu u baahan nahay nimcada ilaah waana wax aynu heli karno laakiin waa inaan codsannaa oo aynu ilaah weyddiisanno iyadoo aynu ugu soo dhowaanayno magaca ciise masiix waxaan kugu leeyahay ha ka gaabinin inaad yeelato nimcada ku dhowraysa oo adiga lagu diyaariyey waa hore weli waxaannu ku jirnaa faallada cutubka laba iyo tobanaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoruhu uu leeyahay waaba intaasoo xidid qadhaari soo baxaa oo idin dhibaa oo qaar badanu ay ku nijaasoobaane mid ka mid ah masiixiyiinta oo kiniisadda idinkula jira ayaa wuxuu kicin karaa dhibaatooyin aan la malaysan karin oo wuxuu la mid noqon karaa sida bataati ku dhex hallaabay jawaankii oo ay kuwii kalena ka buuxeen oo masiixiyiintiina la mid bay noqon karaan
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye ubnagu
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin